بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان في الله awalan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin marka hore waxaan u mahadnaqayaa rabbi subxaanahu wa tacaala allah inoo suurto geliyey inaynu maanta majliskan ku kulanno inakoo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa isxasuusinayna oo kitaabka iyo sunnada wax isaga tilmaamayna waxaa kaloon u mahadnaqayaa walaalahayga masaajidka ah waxa weeyaan holland ku yaala mas-uulka ka ah ee suurto geliyey liqaagan mubaaragee maanta aynu yeelanayno sida akhuuna ismaaciil iyo walaalkeen mahad gaar ahaan iyagana waan ugu mahadnaqayaa fursadda ay suurto geliyeen walaalayaal intaa dabadeed waxaa mawduuca maanta aan naftayda iyo nafyihiinaba ugu talagalay uu yahay waa xaqaarat alxayaati addunyaa cinda allahi wa rasuulih wa cinda alcaarifiina billahi wa rasuulih waa xaqirnaanta ay xaqiran tahay ee ay liidato nolosha adduunyadu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisaba agtooda ay ku liidato iyo cinda alcaarifiina billahi wa rasuulih iyo dadka alle iyo rasuulkiisa yaqaan sida adduunyadu agteedu agtooda ay uga xaqiran tahay ee wax qiimo la-aanay uga ahayn waxaan walaalayaal mawduuca u doortay maadaama maanta adduunyada in badan loo heelan yahay ilah khulaasat lqowl mawduuca xaqaarat lxayaati dunya waxaan u doortay maadaama waktigan maanta lagu jiro aada iyo aada adduunyada ihtimaam badan loo siiyo oo in badanoo dadka ka mid iyo aakhire ay ka jeedsadeen oo run ahaanta aynu odhan karno waxa aynu guryaheennii iyo wadamadeenii islaamka in badanoo dadka ka midi ay uga tegeenba inay tahay ururin adduunyo bal inaynu adduunyada waxoogaa isaga tilmaano miisaankeedu sida uu yahay fi lkitaabi wasunna iyo sida dadka alla yaqaanaa ay adduunyada u haysteen iyo maanta inaku siday nagu tahay inaynu muqaarano iyo isbarbardhig ku samayno si aynu markaa nafteenna aynu in fara badan ugu xasuusino ahmiyadda ay leedahay addaaru alaakhira walaalayaal awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan markuu ina keenay hadaf muhiima ayuu inoo abuuray oo licibaadati isaga inaynu caabudno keligee ah waxaa rabbi yihi jala shanu afacasibtum anamaa khalaqnaakum cabasan wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen inaanu idin abuuray cabas iyo dheeleel iyo ciyaar ciyaar oon xaggayagaba laydin soo celinayn arrintaasi waa arrin aan dhacayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo abuuray gaayo aada iyo aada muhiim u ah waxaa kaluu rabbi lahaa jala sha'nu awaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa ma waxay dadku u malaynayaan in lagaga tegayo sudan iyadoo waxa weeyaan aan xilbo saarayn oon amar iyo nahyitoona la siinayn taasi waa ma dhacdo bal waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray lxikmatin baaliga wahiya cibaadat llahi waxdah waxaa kalou rabbi laha jala shanu wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma laacibiin ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يحول سبحانه وما أننا بورن عررك إيا بلالك إيا إنت ودى حيثا أنكو ديلين إيا عيار عيار وقشيدنا يعني عيار ما أننا بورن ما خلقناهما إلا بالحق وحي الله سبحانه وتعالى ويد وما أننا بورن إلا حق مويا وحك لكما أننا بورن ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن ذاك أكثر كودو موغا وقرن مايان إذا إخواني في الله هذه الدنيا إلهي سبحانه وتعالى مركو إن أبورو إن كاني وحينا كاني حكمة آدي آدو حالدير وحي حكمة بأسطاع عبادته إن يسرع عابدنا وأن نعبده بما شرع إن نكع عابدنا إلهي سبحانه وتعالى وحكو شرعيه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كتب ما من الدنيا كما في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا ومعمعان يرأوا عذارا يعني وحا لغا عبري وحا ايغو وحا اي نفسه وقلت عشان وعذارك iyo wax la dhandhamiyo waxa loogu jecel yahay macaana marka adduunyada gebigeedii waxaa la yidhi waa macmacaankaa yaree cagaaran ee qiimaha lahayn wa in allaha mustaklifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun ilaahayna yacni idinka ayuu wakiil idinka dhigayaa arlada oo gacanta idin gelinayaa dabeed waxau eegayaa rabbi bal sidaad ka yeeshaan iyo waxaad ku samaynaysaan idan hadihi dunya hiya daaru ibtilaain waimtixaan waa daar laynagu imtixaamayo oo laynagu jaribayo bal waxaynu ku samayno inaynu ilaahay subxaanahu watacaala ku ateecno iyo inaynu ku caasino imtixaan baa laynoo keenay dabeed aakhiro markaynu tagno ayaa ninkii wanaagga sameeyeyna abaal wanaagsan uu helayaa kii xumaanta sameeyeyna cuquuba iyo cadaab u la kulmaya idan waxaynu odhan karnaa adduunyadu waa mazaacatu laakhira waa aakhiro beerteedii waxa weeyaan loogu sii tabcanayey oo nin walba maanta beerta adduunyo waxa uu ku beerto ayuunbuu berri aakhira goosanaya walaalayaal haddaan intaa muqadimo kaga gudbo haadihi alxayaatu dunyaa xaqaarada iyo liidashada ay leedahay in badan baa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu ku sheegay nebiguna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa uu ku tilmaamay waxau rabbi yidhi jalla sha'nuh يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وحيلائي رجل شأنه يا أيها الناس بكيوا إن وعد الله حق إلهي سبحانه وتعالى يبوثي سيبلنتي سوى حق أن شكي مدمده يمر اللهين فلا تغرنكم الحياة الدنيا yaanay idin dagin oonay idinlu goyn nolosha tan adduunyadee liidataa walaa yagurannakum billaahi algaruur ilaahayna subxaanahu watacaala yaanu idinku lugoyn oonay idinku dagin ka lugooyada badan wahuwa shaytaan algaruur waa ka lugooyada badan waana shaytaanka calayhi min allahi maa yastaxiq ilaahay subxaanahu watacaala markaa wuxuuna amray marnaba inaynaan ku dagmin nolosha kan adduunyada xaqiiqada adduunyada fahamkeeda haddaynu doonayno waxay nagaga filan lafdigeeda iyo ereygeeda inaynu macnaheeda dhandhamino addunya waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye imaa min addunuwi aw min addanaa'a labadubana xaqiiqada adduunyada ayay tilmaamayaan haddii la yidhaahdo alxayaatu dunya addunya waa min addunuwi waa bimacnaa noloshii dhoweyd een dheerayn waayo way dhammaanaysaayo kullu man calayha faan laakiin haddii la yidhaahdo addunyaa waa min addanaa'a waa noloshii liidatay ee xaqirayd een qiimaha lahayn idan khulaasatu lqowl macnaha iyo muraadka looga jeedo alxayaatu dunyaa waa nolosha liidata ama dhow labadubana waa macaanida ay nolosha adduunyadu ay leedahay ee ku rumoobaya waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddii kale uu ku lahaa isagoo rabbi ka xikaayoonayo oo ka warramaya ninkii mu'minka ahaa ee aadu fircawn reer fircawn markii reertolkii uu waaninayey ee ula dardaarmayey waxa uu ku yidhi yaa qawmi inamaa haadihi alxayaatu dunyaa mataac waina daar waina alaakhirata hiya daaru lqaraar waxa uu lahaa yaa qawm reertolkayow inamaa haadihi alxayaatu dunyaa mataac nolosha tan adduunyadu waa raaxo yar oo lagu dagmayo uun wax qiimale oo sii ridan ma aha waina alaakhira daarta aakhirana hiya daaru lqaraar iyada ayaa ah guriga ama daarta lagu waarayo ee lagu sugnaanayo ee xaggeeda loo socdo idan haadihi dunyaa waa daar aynu ku sii baxayno laakiinse aynaan ku nawaanayn waa daaru mamarin laa daaru maqar waa daar lasii marayo laakiin mid lagu sugnaanayo ma aha walaalayaal waxaa nabigeena muxamedii sala allahu calayhi wasalam axaadiis fara badan uu ku tilmaamay qiimo la-aanta adduunyadu aanay qiimo lahayn iyo sida isagu uu uga zaahiday eebbana aanu uga lahayn daldalaal adduunyo waxaa sunanu tirmidi ku sugan xadiidka cabdillaahi ibn mascuud uu warinayo in nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maa lii walidunya maa ana maa ana fi dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiidkaa sababtiisu waxay ahayd nebigu waxa uu ku jiibsaday caw markaasaa cawdii ay beerkiisa raadaysay oo calaamada ay ku samaysay markaasaa waxa weeyi markii uu kacay iyagoo ay cawdii raadaysay beerkiisa ayaa saxaabadii waxay ku yidhaahdeen rasuulkii allow miyaanu firaash tan ka liilan oo ka dabacsan oo ka wanaagsan miyaanu kuu samayno bal dhagaysta rasuulullaahi muxamed wuxuu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam markay yidhaahdeen firaash iyo sariir wanaagsan aanu kuu samayno waxau yihi maa lii walidunyaa aniga iyo adduunyadan maxaana kala galay aniga iyo adduunyo halkeenu isaga iman maxaa iga galay adduunyo waxau ihi maa ana fi dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakahaa waxau yihi anigii adduunyadu iskuma yihiin tusaale ahaan iyo masalka iyaga marka la isku kaayo eego anigii adduunyadu iskuma yihin ilaa nin safaroo kale mooyaane oo intuu geed hadhsado cadeed kulaylkii uu ka hargalay dabadeed casarkiina ka caraabay yacni waxau yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam aniga marka la fiiriyo ama la eego aniga adduunya sidaanu isku nahay waa sida ninkaa safarka ah ee socotada ku jira ee cadeedda kulkeedii markuu qabtay geed ka hadgalay dabadeed casarkiina ka caraaday cadeeddii markii qabowday adduunya waa ta ah waa cadeeddaa soo baxday iyo casarkaa laga caraaday ee ay waxaweeyaan gabalka a dhacay adduunyada gebigeedu waaba intaa maxaa markaa firaashkeeda iyo raaxadeeda maxaa iga galay baa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidkii kale ku sugnaa inuu ku tilmaamay adduunyadu inaanay garab kaneecan leekayn oo ay liidatay xaqiran tahay law kaanat iddunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda ma taqa kaafiran minha sharbata maa kama fi lxadiis adduunyadu hadday ilaahay agtiisa garab kaneecan la leeg tahay gaalka bashadiya akamuu kadiye induruu ila hada alxadiis نذا تفكر واعتبار وقفوا معه وقفة تأمل أيها الإخوان في الله ولا ليال بل حديث كأسلوك أبو في ارتضى ومعناها هي المقصود كالنبي مبشر بالقلبحة ويحويري الدنيا بعبر كيسان انت اللي كأسكو دقيو حبي إلهي أكتيسا كان يعجرب كيد كان يعدى باركتين انت اللي كتعي maaha weliba kaneecadii oo dhan garabkeeda hadday leeg tahay adduunyo oo dhammi gaalku kabashadiyaa kamu ka badeen laakiin maadaama adduunyadu ilaahay agtiisa aanay qiimo ka lahayn oo ay xaqiranto ay liidato ayaa gaal iyo islaam ciddii timaadaaba ay cunaysaa oo ay cabbaysaa oo siday doonta ay ugu tamatocaysaa uguna raaxaysanaysaa idan ayuha alikhwaanu fi llah waa inaynu xaqiiqada adduunyada fahamno oo aynaan ku dagmin xaqaaradeeda iyo inay liidatana aynu waxa weeyaan ogaano waxaa kaluu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalama kama fi saxiixayn ma addunya fi laakhirati ilaa ka mihli maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyammi falyandur bima tarjic bal u fiirsada xadiidkaana walaalayaal waxaa rasuulku leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh adduunyadu may ahaanin ilaa waxa weeyaan midkiin yacni farkiisa marka uu badda geliyo adduunyada masalkeeda iyo sifadeeda haddaad doonaysaan waxay la mid tahay sida midkiin oo fartiisa biyaha badda dhex geliyey dabadeedna ka soo dhex saaray biyihii badda fartiisa falyandur bima tarjic bal hadda fartiisu biyaha badda waxay ka nuqsaaminaysay la soo noqonaysa ha eego walaalayaal bal masalka aada iyo aad ka cajabta badan u fiirsada waxaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam nin waxa weeyaan fartiisii biyaha baddeed ahaaseen ballaadhkeeda dhex geliyey oo dabeed haddana fartii badda ka soo saaray biyaha badda intee in leeg bay fartiisu ka nuqsaaminaysaa maxaase fartiisa ka soo raacaya so waxaan waxba ahayn oon qiimo lahayn oo si fira sow ma aha yacni adduunyadu waa kadalik sidaasoo kale weeyi sida aanay fartaasi waxba haba yaraatee badda aanay uga nuqsaaminayn ee fartaa waxaa soo raacay qiimo iyo qadar aan u lahayn ayaa adduunyaduna waxa weeyaan aanay qadar iyo qiimo u lahayn marka aakhiro loo eego waayo xadiidku waxa uu isbarbar dhigayaa adduunyada iyo aakhirada ee nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ma dunya fi laakhirati ilaa ka mitli maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyami falyandur bima tarjic adduunyadu may ahaanin marka aakhiro loo eegee la barbar dhigo ilaa midkiin fartaa uu badageliye uu ka soo saaray oo kale mooyaane bal ha eego markaa fartaasi waxay biyo soo qaaday sidaanay fartaasi biyaha badda waxba uga nuqsaaminayn oo aanay waxba uga yani marka la barbar dhigo badda aanay qiimo u lahayn sidaasoo kale ayay adduunyada iyo aakhirana isu yihiin nabigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a saxaabadiisii isagoo wata oo hareeraha iyo dhinacyada ay ka socdaan ayaa waxa uu soo maray bijadiin asakin orgi yar oo bakti ah oo waxa weeyaan dhega yar yar ayaa uu soo maray yacni waxa weeyaan ceebka ay xoolaha ama adhiga ama riyahoo kale ay leeyihiin qaarkood uu leeyahay orgigaas bimacnaa dhegihiisoo yar yar oo khilqada siduu ilaahay ku abuuray caynkaas oo xataa hadduu nool yahay cidi aanay damacdeen oo aanay wax ka doonteen marka orgigaa yar ee dhagaha yar yar ee baktigana ah ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi ayukum yuxibu an yakuuna lahu haadaa bidirham war midkii mee jecel orgigaa yar inuu dirham ku qaato markaasay saxaabada yidhaahdeen rasuulkii allow cidina ma fiicla markaasuu yihi ayukum yuxibu an yakuuna lahu haadaa biduuni shay oo kumaa jecel inuu bilaash iskaga qaato oo aanu waxbaba bixin markaasay yidhahdeen wallahi yaa rasuula allah law kaana xayan lakaana caybaa fakayfa wahuwa mayit waxay yidhahdeen rasuulkii allow wallaahi orgigani hadduu nool yahay iminka waaba bakti eh hadduu nool yahu cagihiisa ku socdo ceeb buu noqon lahay oo cidina waxa weeyaan ma qaadateen bilaash iyo lacagtoona laguma qaateen dee maxaabad u malayn rasuulkii allow isagoo markii horeba ceebaysnaa haddana hadduu bakti yahay waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam arrinta iyo masalka iskamuu soo qaadan laakiin xikmad aada iyo aada u xeel dheer baa ku jirta waxaa nebigu markaa yidhi wallahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum wallaahi baan ku dhaartee adduunyada ayaa ilaahay kala fudud oo waxa weeyaan kala qiimo daran kaasi fudaydkau idinla fudud yahay bimacnaa orgigaa baktiga ah ee ceebaysani fudaydkuu idinla fudud yahay waxa ka fudayd badan fudaydka adduunyadu ilaahay agtiisa ay ka fududahay ee qiimo iyo qadar aanay ka lahayn walaalayaal nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa waxaa ka mid ahayd maadaama uu yahay mucallimkii ummadda waxbarayey maadaama uu yahay murabbi ummadda ku tarbiyeynaya kitaabka iyo sunnada tusaalayaasha ayuu u fara badin jiray si ay wax u fahmaan marka walaalayaal bal tusaalaha eega adduunyada dhan ee maanta har iyo habeen loo xaydan yahay ee aakhiro lagu iloobay ee cibaado iyo cilmiba iyada darteed looga cararay haddana halka ilaahay iyo rasuulkiisa ay dhigeen waa halka waa waxaan qiimaha iyo qadarka lahayn ee liita weeyaan nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ku tilmaamay adduunyadu qofka mu'minka jeelkiisa inay tahay addunyaa sijnu lmu'min yacni qofka mu'minka ah jeel iyo xabsi bay ku tahay waayo daartani daartiisii ma aha degaankanuu joogaa degaankiisii ma aha daartiisa dhabtiihi waa aakhiro waa halka jannada iyo ridbaha rabbi uu ku helayo maanta hadduu tabcado camal iyo cibaado wanaagsan ula yimaado walaalayaal bal haddii masalkaasi uu yahay ama tusaalahaasi kii nebi maxamed uu ka bixiyey adduunyada sala allahu calayhi wasalam bal haddaynu imikana eegno misaalka ama tusaalaha uu ka bixiyey rabbi alcizati waljalaal ilaahay adduunyadiiyo aakhiradaba isagu lahaa bal hadda tusaalaha adduunyada uu ka bixinayo dhegaysta rabbi subxaanahu watacaala fi suurati yunus ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay inamaa mathalu alxayaati addunyaa kamaa in anzalnaahu min asamaa faاkhtalata bihi nabaatu alard فمما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أيها الإخوان في الله walaalayaal hadda aayaddaa u fiirsada rabbi wasfiga iyo tilmaanta uu ka bixiyey xawla addunya waxa uu rabbi yidhi jalla shaanuh inamaa masalu alxayaati addunyaa kamaa in anzalnaahu min asamaa waxa masalka iyo tusaalaha adduunyadu uu yahay sidii biyo aanu samada ka soo dejinay sida roobkaa samada ka imanaya oo kala weeye adduunyadu wafatalata bihi nabaatu alardi mima yaakulu annaasu walancaam oo dabadeed roobkiisa da-ay sababkiisa dhulka wixii kasoo biklayay kasoo baxayay ay isdhex galeen oo isku dhex baxeen waxaa dhulka kasoo baxay ee isdhex galay oo ah mima yaakulu annaasu walancaam waxa ay cunayaan dadka iyo dunyaduba yacni wixii ay dad iyo duunyada la cunayey ama doogii iyo caleentii iyo geedihii ay xooluhu cunayeen ha noqdaane ay daaqayeen ama khudaawaadkii iyo cuntadii iyo quudkii bani aadamku ay quudanayeen ha noqotee yacni waxa isdhex galay oo dhulkii mar keliya ka soo wada baxay dad iyo duunyada wixii la quudanaye la cunayey rabbi waxa u yihi markaa xataa idaa akhadat ilardu zukrufaha wazayanat arladii markay quruxdoodii qaadatay ay si wanaagsan isu qurxisay dhulkii markii si wanaagsan quruxdeedii ay usoo baxday ee cagaarkeedii iyo doogeedii iyo midhaheedii iyo beeraheedii ay isqabteen ee markay ugu quruxda badnayd ay marayaan wadanna ahluhaa annahum qaadiruuna calayha ee ay ehelkeedii tabcaday ee beerahan adduunyo beertayna ay moodeen inay awood u leeyihiinba inay midhihii gurtaan oo ay ku intifaacaan waxay beerteen ayaa ataaha amrunaa laylan aw nahaara ayaa waxa u yimid arrinkayadii iyo amarkaanu ku bixinay halaageeda iyo baabi-eeda goor habeennimo ah amase waxa weeyaan maalinnimo ah fajacalnaaha xasiidaa markaasaanu ka yeelnay wax la goostay oo waxa weeyaan ganta loo joogsadoo la baabi'iyey kaan lam tagna bilams sidii waxaanay shalayba ahaanin arladii quruxdeedu ay soo daahirtay ee dad iyo duunyada waxay cunayeen uu ka soo baxay ee waxa weeyaan si wanaagsan beerihii ay waxa weeyaan u soo dhowaadeen ee dadkii ay u diyaar garoobeen inay goostaan oy ku intifaacaan ayaa mar keliya waxay noqdeen sidii waxaan shalayba jirinba burbur iyo baaba rabbi waxa u yihi kadalika nufasilu laayaat sidaa aanu tusaalaha adduunyada idinku soo qaadanay ayaanu aayaadka rabbi ugu kala dhigdhignaa oo ugu caddaynaa liqawmin yatafakkaruun dad sakaraya oo wax fahmaya oo wax u fiirsanaya aayaadka rabbina kuwaan toobaya waxna ku qaadanaya waayo had iyo jeer aayaadka rabbi uu tusaalaha usoo qaato waxaa lagu gaar yeelaa dadka cilmiga iyo caqliga iyo sakarka leh sababtuna waxa ay tahay aayaddu waa caam laakiin dadka ku intifaacaya ee wax ku qaadanaya dadka sakaraya ee fahamka lihi waa dadka kuwaan toobaya wax ku qaadanaya ee caqliga iyo cilmigaba leh kuwa kale dahaa-intiiyo mayeelaanka waxba ma dhaamaan waayo gaaladu inta aayad iyo cibro soo maraysa waxba ku qaadan maayaan waayo iyagiyo xooluhu waa isku mid laakiin mu'miniinta cilmiga iyo caqliga lihi iyagaa kuwaan toobaya walaalayaal idan adduunyada sidaa u liidateen qiimaha iyo qadarka lahayn alla ilahe wax lagu lugo oo wakti fara badan lagu lumiyo oo aakhiro iyo amarka alle lagu iloobo ma mudna adduunyada malihi waa xaaraan in laga shaqaysto laga fadhado laakiin waxa xaaraana adduunyada in la israaciyo aakhirana la iloobo oo noloshaada waxaad ku fakartay iyo warwarkaaga oo dhamme adduunyo keliya u noqdo oo adduunyada aad u adeegsato inaad ilaahay ku caasido oo cibaadada iyo cilmiga aad kaga fogaato ka xaaraantii waa taa laakiin adduunyada inaad u kaalmaysato lidaari alaakhira inaad wasiilo ka dhigato aada u marto aakhiro inaad ku sii tabcato oo khayr iyo wanaagaad ku beerato adduunyada ilaahay inaad ku ateecdo ood rabbi ugu dhowaato taasi wax wanaagsan weeye wabtagi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waxa muuminka ilaahay waxa uu siiyey daarta aakhiro waa inuu ku dalbo ilaahay waa inuu ku caabudo nasiibka iyo qadarka uu adduunyada ka qaadanayo waa inuu u adeegsadaa daarta aakhiro siduu ugu guulaysan lahaa waayo gaayada iyo hadafku adduunyada ma aha adduunyadu waa wasiila waa meel lasii marayo laakiin gaayada iyo hadafka la hiigsanayaa waa addaaru alaakhira qofka marka liibaanaya guulaystay waa ka wasiilada adduunyo ka dhigtay miduu khayr iyo wanaag kusii tabcaduu kusii beerto si uu daarta aakhire ee lagu waarayo u noqdo berritoola ajri iyo abaal wanaagsan mid ka doobta walaalayaal ilaahay aayaad fara badan waxa uu ku tilmaamay in waxa weeyaan adduunyada oo la door bidaa ay tahay shay xaaraana oo naar lagu mudanayo ilaahay waxau ihi jalla shaanu فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وحو ربي فأما من طغى روح أحد قدبي حدود شرعك كسر صبي إلهي أمر كيس قادي وايي وحي لودي ذينا كشوك سوايي وآثر الحياة الدنيا إن رشا الدنيا كالدور ببيت آخره الدنيا يسكن اللوبي aakhirana waxa weeyaan aan u diyaar garoobin ruuxa noocaasa fa ina aljaxiima hiya almaawa kaa jaxiima ayaa hoygiisa ah waa qofka hamigiisa iyo warwarkiisuba adduunye mooye wax kalaba aanu noqon waxaa kalou rabbi ku lahaa nabigiisa maxameda isagoo amraya dadka noocaasa ee adduunye mooyaane aakhirada aan dan ka lahayn inuu iskaga jeedsado ilaahay wuxuu lahaa faacrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunyaa dalika mablaguhum min alcilmi rabbi waxa uu yidhi ka jeedsa nebi muxammedow ninka waxa weeyi iskaga jeedsaday xuskayaga iyo dikrigayaga iyo taacadayada ee nolosha adduunye mooye muraad kale iyo ujeeddo kaleba aan lahayn ee adduunyadanuu doonaya siduu waxa weeyaan u cuni lahaa iyo u cabbi lahaa sida xoolaha isagoon cibaado iyo cilmi toona la imanayn ka noocaasa isaga jeedso daalika mablaguhum min alcilm waayo kuwa noocaasa mablaqa iyo meesha ay ka gaadheen cilmiba waa adduunyo iyo calooshooda inay u shaqaystaan iyo fardigooda caqli kale iyo cilmi kale ma leh walidalik ayaa rabbulaa waladiina kafaruu yaakuluuna wayatamattacuuna kama taakulu lancaam wannaaru matwan lahum kuwa gaaloobay way cunayaan waanay cabayaan waanay raaxaysanayaan sida xooluhuba ay u daaqaan waayo xoolaha daaroortiina waa la foofiyaa galabtiina waa la soo caraabiyaa habeenkiina xeradooda ayaa lagu xareeyaa dee hadaf kale iyo amar kalena laguma kallifin oo ma saara marka gaaladu sida xoolahaas ayay isaga daaqayaan waxa weeyaan rabbi waxau yihi waa xooloo kale bal way ka liitaan xoolaha waxay xoolaha kaga liitaan xoolaha hadafkii loo abuuray waa laga helaa in lagu intifaaco in hilibkooda la cuno in caanahooda la cabo in la rarto yacni intifaacii ilaahay xoolaha u abuuray waa laga helaa laakiin bani aadamka markii hadafkii loo abuuray waa cibaadada rabbiye laga waayey waxa uu noqday xoolaha mid ka liita waayo bani aadamku waxa uu sharaf iyo makaano ku leeyahay cibaadada rabbi cibaado addoonka haddii laga waayo qiimo iyo qadar iyo saraf ma leh waxau rabbi aayaddii kale ku lahaa watuutiruuna alxayaata addunyaa nolosha adduunyada ayaad door bidaysaan oo tan aakhira aad ka door bidaysaan watuutiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa iyadoo aakhiro ay ka khayr badan tahay oy iyadu ka baaqinimo badantao daarta baaqi noqonaysa lagu waarayo ay tahay ayaad haddana noloshan adduunyadan qiimaha lahayn aad ka door bideen subxaanahu wa tacaala aayaad fara badan ayaa uu ku tilmaamay xaqiiqata addunya sidoo kale nabiguna sala allahu calayhi wasalam axaadiid fara badan ayuu ku tilmaamay waxaa ka mid a xadiidka imaamu lbukhaari uu soo saaray ibnu cumarna uu warinayo waxau ihi ibnu cumar akada anabiyu sala allahu calayhi wasalama bimankibii waxau ihi nebi moxamed ayaa garabkay soo qabtay faqaala kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil dabeed nebigu waxau igu yidhi haddaan ibnu cumar ay garabka intuu isoo qabtay ibnu cumarow waxaad adduunyada dhexdeeda ku ahaataa kaanaka gariib sidii nin qariiba oo waddankiisii waddanaan ahayn jooga oo intuu ka tahay qaato inuu waddankiisii ku laabto mooye meeshaa dagaalan ka dhiganayn waana waxaynu naqaanaa ninka qariibka ah ee magaalo aan magaaladiisii ahayn socotada ku ah yacni niyadda kama degana iyo qalbiga ee waxa uu ku fakarayaa marka dantiisu u dhammaato magaaladiisii inuu kusoo laabto nebigu waxau yidhi haddaba ibnu cumarow halkani waddankaagii ma aha halkani degaankaagii ma aha dagaankaaga iyo dalkaaga rasmigii waa daarta aakhiro haddaba adduunyada intaad joogto sidii nin qariiba oo magaaladiisii magaalahan ahayn jooga siduu ahaan lahaa sidaasoo kale adduunyada ku ahow aw caabiru sabiil amase waxaabad noqotaa sidii nin jid ka tawaabaya ama waddo ka gudbaya kii horaba ka daran yacni waxaynu naqaanaa waddada ninka ka gudbaya ka tallaabaya laami ama waddo dee intuu hareeraha eego laamida seexan maaye oo dhinaca iyo dhinaca uu iska eega jaari inuu kusoo jiro ayaa aayar si tartiiboo degdega uuga tallaabayo uga gudbaya haddaba adduunyadu waa tallaamida ama waddada aad ka tallaabaysa lagu matalay inaad isku ilowda ma aha inaad had iyo habeen iska seexatood kafle iyo muuganaan gasha ma aha soojignaan badan iyo dadaal badan iyo soo jeed badan iyo cibaado iyo cilmi badan ayay u baahan tahay waayo waa laamida iyo waddadaa laga gudbaayo waxaa ibnu cumar uu yidhi markaa intaa intii ka dambaysay mar alla markuu nebigu igu yidhi kun fi dunyaa kaanaka qariibun aw caabiru sabiil intaa wixii ka dambaysay waxau ibnu cumar markaa odhan jiray idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabax wakud min sixatika limaradik wa min xayaatika limawtik waxa ibnu cumar markaa intaa wixii ka dambaysay uu dadka kula dardaarmi jiray oo harhays u ahayd inuu yidhaahdo war hooy markaad waa beriisata ee waagu kuu beriyo galabtaa sugin oo hays odhan waagaa kuu beriyey gabalkiisaa kuu dhici marka waxa weeyaan gabalku kuu dhaco ee aad galabaysatana ha sugin gabalkaa kuu dhacay aroornimadiisa kale inaad gaadhiyo waagu kuu beriyey waxau odhan jiray war markaad caafimaad qabto caafimaad qabkaagaas waxaad uga sahay qaadataa xanuunkaaga intaanad xanuunsan caafimaad qabkaaga waxa weeyaan ka sii sahay qaado oo camalka iyo cibaadada wanaagsan ku sii tuntuuso wa min xayaatika limawtik noloshaadana waxaad uga sii sahay qaadataa dhimashadaada oo intaanad dhiman ee aad nooshahay adduunyada khayr iyo wanaag kusii tabco si aad aad waxa weeyaan dhimashadaada kadib raaxo iyo barwaaqa aad u hesho walaalayaal wallaahi adduunyada waxa raaxo ka doondoona waxa adduunyadan isku ilooba waxa adduunyadan arrinkiisoo dhan ku soo kooba qofka aan caqli iyo cilmi lahayn waayo qofka caqliga lihi ma aha qofka wuxuu arkayo uun waxa weeyaan wax ku qiimeeya qofka caaqilku arrimaha iyo macaalkooda dambe ayuu fiiriyaa oo ku qiimeeya waxaa loo baahanya markaa walaalayaal adduunya qiimo ma leh iyo inaan isku iloobin daarta aakhirana ha loo diyaar garoobo alfilah walaalayaal markaa waxaa aboon inaynu mar walba nusuusta sharciga ee xayaatada adduunyada lagu qiimeeyey in badan inaynu xasuusnaano ayuha alikhwaanu fillah waxaa saxiixaynka ku sugan xadiidka khabaab ibn alcaras in waxa weeyaan uu yidhi haajarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi saxaabigaasi nebiga ayaan la hijroonay naltamisu wajha allah annakoo ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa dalbayna oo ilaahay ribihiisa uun waxa weeyaan doonayna waxau yidhi markaa fa minaa man maata walam yaakul min ajrihi shay-a waxaa naga mid ahaa qaar waxa weeyaan rag dhintay iyagoon ajrigoodii waxba ka arag minhum muscab ibnu cumayr radia allahu canh waxaa ka mida muscab ibnu cumayr ilaahay raallaha ka ahaadee oo waxa weeyaan la dilay yowma uxud maalintii uxud wa taraka burdatan fa kunnaa idaa qataynaa bihaa ra'sahu badat rijlaah وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر ورسولك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحسحابي سوري وحكم لها رجي أجري قودا وحبك أرق إيه وحويا بنتين تاني الدنيا وحبك أرق مسعد بن عمير oo markii uu dhintay waxa uu yihi kamuu tegin ilaa goo keliya mooyaane maradaa keliya ayuu ka tegay wax adduunya ah dabeed maradaas ama go-aas markaanu madaxiisa isnidhaahno marka kafalkaad la doonay in lagu kafmo kafalkii waxa weeyaan madaxiisa marka maradaa la saaro labadiisa lugood ayaa waxa weeyaan faydmayey marka waxa weeyaan labada lugood laga saarana madaxa ayaa waxa weeyaan faydmayey oo banaanaanayey dabeed nabigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi madaxa ka saara lugahana waxa weeyaan shay ku astura min alibkhir marka waxau yihi muscab ibnu cumayr ayaa ka mid ah raggii rag ahaa ee iyaguna dunyadan waxba ka arag waxa weeyaan tegay sidoo kale waxau yihi markaa wa minaa man aynacat lahu tamaratuhu fahuwa yahdibuhaa waxaa naga mid ah qaar waxa weeyaan ay midhahoodii beerahooduba bislaadeen oo iska duranaya bimacnaa waxa uu leeyahay ragna dee raaxa adduunyaaday soo gaadheen ragna iyagoon waxba arag sidii muscab ibnu cumayr ayay adduunyadan ka socdeen sidoo kale xadiidkii imaamu lbukhaari uu soo saaray min xadiisi ibrahim ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibni cawf waxa uu lahaa utiya cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf ayaa waxaa loo keenay bitacaamin wa kaana saa'ima cunto ayaa loo keenay waan u soomanaa markaasaa waxau yihi cabdiraxmaan ibni cawf qutila muscab ibnu cumayr wahuwa khayrun minii wa kufina fii burdatin in guطiya ra'suhu badat rijlaah wain guطiya rijlaahu badaa ra'suh waxau yihi muscab ibnu cumayr waa la dilay waxaanuu ka tegay go-a haddii madaxa laga saarana luguhu ay banaanaanayaan haddii lugaha laga saarana madax uu banaanaanayo waqutila xamza radia allahu canhu wahuwa khayrun minii waxau yihi xamzana waa la dilay isagoo aniga iga khayr badan falam yuujad lahu kafanun ilaa burda lama helin wax lagu kafmo go-a keliya mooyaane waxau yihi markaa uma busita lanaa min addunyaa maa busit dabadeed waxau yihi adduunyadii waa naloo fidiyey wixii naloo fidiyey oo bimacnaa adduunyadii ayaa naloo furay raaxo adduunyo waxau yihi markaa waqad khashiitu an takuuna cujilat lanaa ayibaatuna fi lxayaati fi xayaatina addunyaa waxau yihi markaa cabdiraxmaan ibni cawf waxaan ka baqayaa in wanaagayadii adduunyadana loogu soo dadejiyey ikhwaani fi llah uma jacala yabki xataa taraka acaam dabeed cuntadiiba intuu iskaga jeesaduu ka tegay cabdiraxmaan ibni cawf ayaa uu nin u qabsaday waxay taasi daliil u tahay markaa raggii rag ahaa iyo saxaabadii rasuulku siday ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim waxaa kaloo rabbi u lahaa ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati addunya waطma'anuu biha wاladiina hm can aayaatina gaafiluun ulaa'ika maawaahum الnaaru bima kanuu yaktibuun waxau rabbi yidhi ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana kuwa aan la kulanka iyaga rajaynayn waraduu bilxayaati اdunyaa ee noloshatan adduunyada uun ka raalli noqday waطma'anuu bihaa ee ku xasilay weliba nolosha adduunyo iskaga xasilay waaladiina hum can aayaatinaa gaafiluun kuwa aayaadka iyaga iska moogan ee waxa weeyaan dad u dhigaynan dhegaysanayn ulaa'ika maawaahum annaar kuwaasi hoygoodu waa naarta haawiya ciyaadan billah bimaa kaanuu yagsibuun ay bisababi kasbihim waxay shaqaysteen iyo camalkoodii bay ku muteen naar waxaa kaluu rabbi lahaa waclamuu anamaa amwaalukum waawlaadukum fitna waana allaha cindahu ajrun cadiim waxaad ogaataan in xoolihiina iyo ubadkiinu fitno ay yihiin laydinku imtixaamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana ajri weynu u yaallo fii sunan imaam tirmidiy min xadiisi abi barzata alaslamiy waxaa rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin xataa yusala can arbac addoonka lugihiisu maxsarka qiyaamo ka dhaqaaqi maayaan ilaa afar su-aalood la weydiiyuu ka jawaabo waxaa ka mida wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah maalkiisa halkuu ka keenay iyo wuxuu ku bixiyey waxaad ka cabsanaysaan caydnimo iyo faqri miyaad ka baqanaysaan waxau nabigu yidhi wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum wallaahi baan ku dhaartee baahi iyo faqri idinka biqi maayo walaakin akhshaa calaykum an tubsata calaykum addunyaa laakiin waxaan idinka baqayaa adduunyada in laydiin fidiyo oo laydiin ballaadhiyo fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha kamaa busitat calaa man kaana qablakum in adduunyada laydinku fidiyo sidii dadkii horeo kale loogu fidiyey oo dabeed fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha oo aad markaa ugu darasamtaan oo ugu tartamtaan siday dadkii hore ugu darasameen ee ay ugu tartameen oo markaa watuhlikakum kamaa halakathum oo ay idin halaagto siday iyagaba u halaagtay adduunyadu waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u lahaa ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah war kuwa iimaanka laga helayow yaana idinka mashquulin xoolihiina iyo awlaadiinu ilaahay dikrigiisa yo idinka mashquulin oona idinka jeedinin waman yafcal dalik cidda sidaa samaysa ee adduunye iyo amwaal iyo awlaad ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa kaga jeedsata faulaa'ika hum alkhaasiruun allaynaa kuwaasi waa kuwo khasaaray akhi lmuslim naftaada weyd marka ay waktiga salaada gaadho muxuu yeelaa marka ay iska hor yimaadaan baahidiisa adduunye iyo arrimihiisa adduunyada iyo amarka ilaahay markay iska hor yimaadaan muxuu u hormarinayaa akhi muslim haddii aanad jumco xaadirin haddaanad samaacaadka muslimiinta aanad salaada la soo xaadirin haddaanad cibaadada iyo cilmiga qalbigaaga ku qoyin waxaad noqonaysaa qof adduunyo ka doortay aakhiro ishiyo aakhiraba markaa adduunyadana rafaad iyo orod ayaad ku qaadanaysaa intii laguu qorayna ka badin maysid aakhirana cadaab iyo cuquubo badan baa kuu taalla waxaa loo baahanya markaa walaalayaal adduunyada iyo amwaasha aynu u taagannahay aynu meel walba u marayno yaanay naga mashquulin ilaahay dikrigiisa waxaynu walaalayaal imikana waxoogaa kooban aynu tilmaamaynaa inakoo soo koobkoobayna bal nolosha adduunye hadday sidaa u xaqiran tahay oo ilaahay agtiisa iyo rasuulka ilaahay agtiisa labadoodaba ay ka xaqiran tahay adduunyadu oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay tilmaameen xaqaarada iyo liidashada adduunyadu ay liidato bal siday adduunyadani ugu liidatay dadkii wanaagsanaana agtooda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka abu hurayra werinayo waxa u yihi maa shabica aalu muxammadin min طacaamin alaaثata ayaamin tibaacaa waxa uu yidhi weligood ree nebi muxammed cunto saddex cishoo isku xigta kamay dhargin xataa qubid ilaa nebi muxamed laga qabtuu ka dhimanayey allahu akbar hada huwa rasuulu llahi muxamed sala allahu alayhi wasalam ka la yidhi waxa weeyaan weligii saddex cishoo isku xigta cunto kamuu dhargin waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam adiga bal maanta xaalkaaga eeg saddexda wakti iska daaye saacad saacad baad u dhargaysaa ood cunto iyo macaan iyo cabitaan iyo nooc walba ad waxa weeyaan tallaabadaad qaadaba aad ka qaadanaysaa waxaad cuntiyo waxaad cabto waxaad dareemaysaa sida aynu nolosha adduunya ugu lagafidsanay iyo dadkii hore iyo salafkeenna siday ahaayeen inay saas iyo kala dheeri tahay waxaa kaloo saxiixeynka ku sugan xadiidka curwa uu warinayo caaisha uu ka warinayo ayaa caaisha radiallahu canha waxay ku tidhi curwa oo ay habaryar u ahayd oo walaasheeda ay dhashay ayaa waxay caaisha tidhi yabna uktii walaashay inakeediyo curway la hadlaysaa oo habaryar ay u tahay in kunaa lananduru alhilaala uma alhilaala uma alhilaal halaaata ahilla fi shahrayn wamaa uqida fi abyaati rasuuli illahi naara naarun waxay tihi caaisha yabna ukti walaalkay walaashay inakii ay dhashayow bimacnaa waa inakan habaryarta u ahaayo waxaanu eegi jiray bisha iyo bisha kale iyo bisha kale saddex bilood ama laba bilood ayaanu eegi jirra o aanu sugi jiray iyadoon guryaha nebi moxamed dab lagu shidin dabba aan loo dhadhaarin oo loo shidin inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun bal maanta xaalkeennana u fiirsada guryihii nebi moxamed ayaa saddex bilood ay soo marayeen iyadoon dabba loo dhadhaarin oo loo shidin markaasaa waxau yidhi curwa yaa khaala habaryartayey famaa kaana yuciishukum oo cayshkiinu iyo noloshiinu maxay ahayd maxaad ku noolaydeen qaalat ilaswadaan altamru waalmaa waxay tidhi labada madmadow waa timirta iyo biyaha labadaasaanu ku noolayn waxaa kaloo imaamu muslim saxiixiisa uu kusoo saaray xadiidka anas uu warinayo waxa uri jiitu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yowman fawajadtuhu jaalisaa nebiga ayaan maalin maalmaha ka mida u imid markaasaan arkay isagoo fadhiya waqad casaba batnahu bicisaaba isagoo calooshiisa mara ku xidhay faqultu libacdi asxaabihi lima casaba rasuulu llahi batnah asxaabtiisii bar kamidaan idhi war nebi moxamed muxuu caloosha isaga xidhay faqaaluu min aljuuc waxay yidhahdeen gaajo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu caloosha u xidhay gaajo darteed fadahabtu ilaa abi talxa wahuwa zawju ummi sulaym abuu talxa ayaan u tegay oo ummu sulaym waxa weeyaan zawjkeedii ah faqultu yaa abatah qad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama casaba batnahu bicisaaba waxau yidhi aabbahayow waxaan soo arkay nebi moxamed oo caloosha mare isaga xidhay fasa'altu bacda asxaabihi faqaaluu min aljuuc asxaabtiisii bar ka mida markaan weydiiyeyna waxay ii sheegeen gaajo inuu dhexda la xidhay fadakala abuu talxa calaa ummii abuu talxa markaa hooyada ayuu u soo galay faqaala hal min shay wax ma haysaa buu yidhi ummu sulaymay faqaalat nacam cindii kisarun min khubzin wa tamaraat waxay tidhi waxogaa kimisa iyo xabado timira ayaan hayaa fain jaana rasuulu llahi waxdahu ashbacnaah hadduu nebigu keligii inoo yimaado waan darginaynay oo intaasi waa ku filan tahay wain jaa aakharu macahu qalla canhum laakiin hadday cidi soo raacdo waa ka yaraanayaa walaalayaal taasi waxay daliil u tahay marka yacni siday ahaayeen xaaladii dadkii wanaagsanaa uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hormoodka uu ahaa waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid kale ku sugan oo muslim uu warinayo abumuslim uu soo saaray abu hureyrana uu warinayo waxa abu hureyra uu yihi kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama data yawmin aw leyla nebigu maalina mahbeen ayaa uu soo baxay faidaa huwa biabi bakrin wa cumara radia allahu canhuma dabeed waxa uu jikadiisoo degdega u arkay markii uu soo baxay abubakar iyo cumar faqaala maa akrajakumaa min buyuutikumaa haadihi asaaca waxau yidhi abubakar iyo cumarow maxaa saacadan iyo xilligan guryihiina idinka soo saaray faqaala aljuuc yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulkii allow gaajo ayaa guryahayagii xilligaa naga soo saartay faqaala waana waladii nafsii biyadih waxa uu nebigu yidhi anigana allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee la akrajani aladii akrajakumaa waxay soo saaray waxa idin soo saaray oo gaajo ah faquumuu ila kiciya buu yidhi marka bal u fiirsada walaalayaal hada alxadiid oo aad iyo aad ugu waantoobo wax ugu qaato nabi muxamed khayru khalqi illaah abu bakrin afdalu hadihi اlummati bacda nabiyiha cumar bn اlkhaaab khaliifkii labaad saddexdooda oo khayru nnaas ayaa mid walba u soo baxay iyadoo mid walba gurigiisii gaato ka soo saartay imakana maanta xaalkeenu siduu yahay waa garanaynaa cuntada inaynu gudaafada iyo banaanada ku daadinno kuwa nebi moxamed iyo asxaabtiisa ay ka gaajoodeen ee ay heli waayeen laakiin waxaa khayr badan ninka maanta daraga adduunyo u adeegsada ilaahay cibaadadiisa waxa ayaan daran oo inkaari ku dhacday qofka daraga iyo raaxada maanta macsiyo iyo dembi u adeegsada walaalayaal maalin maalmaha ka mid ah ayaa caaisho gabadh baa usoo gashay markaasay aragtay furaashkii nebiga uu ku seexanayo adag markaasay tii mid kale oo ka silecsaran kuu keeno waa u keentay nebigu markuu arkay ayaa intuu ka xanaaqay uu yihi rudiihi caashaay dib igu celi furaashkan halkaas ka keentay markaasay tihi heblaaya inoo keento ku celi buu yidhi nebigu wuxuu ugu jawaabo uu ku yidhi fawallaahi law shi'tu laajra allahu macya jibaala adahabi waalfida wallaahi haddaan doono ilaahay wuxuu isoo raacinayaa buuraha dahabkiiyo dheemankiiyo macdanta laga gurto kuwaas ay soo daba dhaqaaqaya oo sidaa doonaan igu jahaynaya bimacnaa adduunyo maa waayin laakiin anaa diiday oo ilaahay iyo daarta aakhiro ka doortay macnaha waxa uu leeyahay adduunyo haddaan doonayo maa waayeen anaase diiday oo ilaahay ka doortay war ilaahay iyo rasuulkiisa ma ka dooranaa adduunyo mise adduunyaa maanta inagala weynaatay allay lehe qofka dariiqii nebi moxamed iyo sunnaha saxiixa ku dhaqmaya waa inuu aakhiro waxa weeyaan ka doorto adduunyada waa inuu ilaah iyo rasuulkiisa ka raaco waa inaanay adduunyo shuqlin oo waxa weeyaan aanay cibaadadiisa seejin abuu hurayra radi allahu canh saxaabigii waxa weeye khayrka iyo fadliga badnaa saxaabigii ka mid ahaa min almuksiriina fii riwaayati alathar kuwa axaadiisa ugu warinta badan ee axaadiistiisu ay gaadhay shanta kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanka xadiis fii dawaawiini sunna kaasi xaalkiisu siduu ahaa siduu adduunye ku ahaa waxa weeye xadiidka imaamu albukhaari uu soo saaray waxa abu hureyra uu leeyahay laqad ra'aytunii wa inii la akiru fii ma bayna ikhwaanu fillah walaalayaal waxaan hadalka ku soo ururinaynaa jazakum allahu khayra xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo inuu abu hureyra yidhi radi allahu canhu laqad ra'aytunii wa inii la akhiru fii ma bayna minbari rasuuli illahi wa xujrati caaisha wuxuu yidhi waxaan is arkay anigoo dhacaya oo bimacnaa ku dhacaya inta u dhaxaysa mimbarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee masaajidka nebiga ku yaalay iyo gurigii caaisha inta u dhaxaysa guriga caashana markaa masaajidka nebiga ayuu ku dheganaa markaa intaa guriga caasho iyo mimbarka nebiga intaa yaree u dhaxaysa dhexdooda anigoo ku dhacaya ayaan is arkay baa u yidhi min aljuuc gaajo darteedna ugu dhacaya maqshiyan calaya iyada oo lay yani daboolay oo aan miyir doorsoomay bimacnaa suuxdin ayaan dhici jiray anoon isogeyn mana aha in suuxdin iyo xanuun aan leeyahay gaajo ayaan la miyir doorsoomi jiray fayajiiu bijaahi fayadacu rijlahu calaa cunuqii yaraa ana biya aljunuun wamaa huwa ila aljuuc waxau yidhi marka abu hureyra radi allahu canh waxa markaa dadka meesha ka soo maraya ee soconaya ayaa lugtiisa luqunta halkaa qoorta igaga joogsan jiray isagoo moodaya nin waalan inaan ahay mana waalayne waxaan gaajo iyo baahi ahayni ima hayn walaalayaal khulaasatu lqowl waxa nusuusta aynu soo akrinay dhammaanteed ay daliil inoogu tahay sida adduunyadu ay u xaqiran tahay iyo raggii rag ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen siday adduunyo ka ahaayeen iyo sida maanta inaku aynu nahay marka maqsadka iyo muraadka muxaadaradu waxa uu yahay walaalayaal adduunyo yaynaan ku dagmin wax fara badan oo waktigeenna ayaynaan ku bixin aynu aakhiradeenna u diyaargarowno aynu camal iyo cibaado wanaagsan waktigeenna ku camiro waayo waktigaynu adduunyada ku haysannaa waa kooban yahay acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuuzu dalik ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cumrigoodu waa lixdameeyey iyo toddobaataneeye inta u dhaxaysa inta ka gudubtay intaa dhaaftaana waa yar tahay marka maadaama cumrigeenu sidaa u kooban yaho uu yar yahay cumrigaa yar aynu cibaado iyo cilmi ku camiro ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu dhammaanteenba inaga yeelo kuwa adduunyadooda ku camira cilmi iyo cibaado aakhirana ku muta raalli ahaanshaha rabbi walaalaha soo qabanqaabiyeyna mar labaad waan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaanteen inuu naga yeelo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah waastakfiru allaha alcadiima min kuli zayqin wazalal wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
jazaaka allahu khayran sheekana ilaahay subxana watacala waxaan ka barinaa miisaankaada xasanaadka inuu kuu geliyo annagana kuwo ku waxa weyaan ku camal falo oo qaato kelmada wanaagsan noo jeedo ilahay naga dhigo haddaa ilaahay uu yidhaahdana waan xiriiri doonaa haddana sheekh waxaan u gudbaynaa qaybihii su-aalaha way badan yihiin markitaan gaaraan kuweydina insha alla taala jazaak allahu khayran sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay saa darteed waxaan joognaa wadan ama dhul gaalo oo aada mashquul loogu yahay adduunyada marka waxaan rabnay sheekh inaad soo sheegisaan isu waafajino cibaadada lagu waajibtay iyo adduunyada ishaqigeeda
bismi illaahi araxmaan araxiim jazaakum allahu khayran waan fahmay saa-ilku su-aasha uu ina weydiiyey khulaasadeeduna waxay tahay runtii adduunyadu way hawl badan tahay weliba dee sidaanu ku maqalno arlada iyo dhulka aad joogtaanna waabay kasii hawl iyo mashquul badan tahay runtii haddana almuwafaqu man wafaqahu allah qofka muwafaqii waa ka ilaahay waafajiyo inuu adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba waxa weeyaan u shaqaysto marka khulaasada su-aashaasi waxay tahay iyadoo qof walba ay isaga usoo noqonayso siduu u tartiibinayo jadwalkiisa iyo nidaamkiisa shaqo laakiin waxa muhiim ah ilaahay subxaanahu watacaala addoonka waajibaad ayuu saaray waajibaadka layna saaray maalintii iyo habeenkii ee salaadu ay ka mid tahay waa waajibaad aynu ku khasbannahay oo ikhtiyaar aynaan u lahayn shaqadaada ikhtiyaar baad u leedahay goortaad doontaad ka dhigan kartaa waad iska dayn kartaa waad bedelan kartaa laakiin waajibka rabbi ee ku saaran waa waajib muddaysan oo xilli go-an leh oo lagana hormarin karayn lagana dibridi karayn idan markaa talada aan siinayaa waxay tahay saa-ilkaa waajibaadka ilaahay ku saaray ku dadaal inaad waktigeeda gudato dabadeed waktiga kuu soo hadhana shaqadaada adduunye ku buuxi laakiin mudnaanta koobaad iyo awlawiyada koobaad waxaad siisaa waajibaadka rabbi oo si kale haddaan u dhigno markay iska hor yimaadaan waajibka ku saaran ee ilaahay kaa doonayo ama salaad ha noqdo ama soom ha noqdo ama wadaaifta kale iyo cibaadaadka kale ha noqoto markay iska hor yimaadaan shaqadaada adduunyo iyo waajibka rabbaaniga ah waxaad mudnaanta koobaad siisaa waajibka rabbi oo mar walba isaga hormari haddaad sidaa yeesho adduunyadaadana ilaahay waa kuu sakhirayaa laakiin haddaad istidhaahdo adduunyada hormari adduunyadaaduna barako yeelan mayso aakhirana waad ayaan daran tahay wallahu aclam
jazaaka allah khayr sheekana sheekh saddex su-aal keliyaan kuweydiinayna maadaama waqtiga aad u yaryahay jazaak allah khayr saa-ilkaana wuxuu leeyahay sheekh qof salaad jimca ay ku waajibtay oonan tukanin oo shaqo ka doortay wuxuu shaqaystaay ma xalaal baa mise xaaraam
horta akhi fillah waxaa u baahan in la kala saaro yacni waajibka ku saaran ee dayacday iyo waxa weeyaan shaqada aad ka shaqaynaysaa waxay tahay horta waajibka ku saaraa waxa weeye jimcaha inaad oogto oo aada ajiibto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yawmi aljumuca fascaw ilaa dikri illahi wadaru lbayc yacni ilaahay wuxuu amar ku bixiyey salaada jumce marka loo adimo ee loo dhawaaqo in xaggeeda loo dhaqaaqo oo loo degdego bayca iyo iibka adduunyadana laga tago markaa qofkii hadduu adduunyadii ka tegi waayo oo salaadii jimce uu dayaco waa aasim waanu dembaabay ilaahayna subxaanahu wa tacaala istikfaar iyo dembi dhaaf waa inuu weydiisto laakiin shaqaduu hayey ee xalaasha ahayd ama dukaan ha noqoto ama meel kale ha noqoto shaqadaasi iyadu asalkeedun bay ku xidhantao de hadday wax xaaraana u ka shaqaynayana waa xaaraan hadduu shay xalaala ka shaqaynayana waa xalaal laakiin qofkii dee waa dembaabay walow shaqadiisu xalaalba ha noqoto laakiin dembigii jimcada uu ka tegay ayuunbaa saaran waana inuu ka toobad keeno marka yacni way kala duwan yihiin oo qofkii waa dambaabay laakiin shaqadiisi da waa xalaal hadduu shaqo kala hayso wallahu aclam
jazakallah wuxuu leeyahay anigoo daalibulcilmi ah doonayana inaan barto kitaabka iyo sunnada dariiqadeed igu fudud oo aan u dalbi karaa ama ku raadin karaa cilmiga saxa ee soosan
جزاك الله خيرا وسؤال مهم اه ومناسب آدي آدو اه خاصة وقت اللي يزمن كان اي مجوبنه لأنه waa wakti fitanka adduunyada ay aada iyo aada u fara badan yihiin marka walaalkaas ilka ah waxaan kula dardaarmayaa ee talabulcilmi inuu waxa weeyaan u gacan banaanaado niyeystay waxaan leeyahay awalan waa inaad raadisaa yacni qofka addiintiisa iyo cilmigiisa ku kalsoon tahay ee bimacnaa kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dhaqmaaya uguna socda kitaabkiiyo sunnada sidii salafku ay ugu socdeen ay u qaateen saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii dabadeed qofkaa wanaagsan waayo tallaabada koobaad waa ikhtiyaaru ustaad macalinka iyo sheekha wanaagsan inaad doorato ee diintiisa iyo cilmigiisa iyo manhajkiisa lagu kalsoon yahay taa markaad hesho waxaan kula telin lahaa inuu qofkii u rixlaysto markaa qofka caynkaasa oo wakti uu siiyo waayo had iyo jeer cilmiga barashadiisu wuxuu isaga baahan yahay tafaruq iyo in loo gacan banaanaado marka in fara badan waxaa laga yaabaa inaanad meel iyo hadaf ka gaadhin haddii aad is tidhaahdo isdhexwad marka calaa kullin daalibul cilmigaas waxaan kula telin lahaa sheekh ama waxa weeyaan dadka ahlulcilmiga kitaabkiiyo sunnada ku dhaqmaya iyo manhajkii salafka intuu raadsado inuu u rixlaysto wakti waktiyadiisa ka midana uu gaar yeelo inuu cilmigaas soo barto oo uu soo xambaaro kadibna hawlihiisa kale u galo intaasaan kula telin lahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ba hayna waafajiyo liariiqi alxaqi wasunna wallahu aclam wajazakum allahu khayra wbaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu